إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamij waraad gaar ah oo aan kusoo gudbin doono weerar cagmarin ah oo maanta lagu qaaday saldhigyo askarta dowladda federaalk ah oo ku leeyihiin degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud qodobada barnaamijka intuu socdo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka hadashay weeraro khasaare badan dhaliyey oo saaka ciidamadeedu ku qaadeen saldhigyada askarta dowladda federaalk ah ee degmada ceeldheer dowladda federaalk ah oo saraakiil muhiim ah ku weysay weerarkii ka dhacay ceeldheer iyadoo sidoo kale weeraradaas aad looga hadalhayo baraha bulshada muxuu weerarka ceeldheer kaga dhigan yahay rajada dowladda federaalk ah ee ah in ciidankeedu bedeli karaan admis qaar ka mid a culummada oo bogaadiyey weerarkii lagu laayay askarta dowladda federaalk ah ee maanta ka dhacay degmada ceeldheer aqoon-yahan qiimeeyey weerarada cagta lagu mariyey xeryaha askarta dowladda federaalk labadii sano ee ugu dambeeyey nabadoono abwaano iyo qaar ka mid a waxgaradka oo si diiran u soo dhoweeyey weerarka lagu xasmiyey saldhigyada askarta dowladda federaalk ah ee degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud dhegaystayaasha idaacadda islaamiga alfurqaan oo aragtiyo ka dhiibtay weerarkii xasminta ahaa ee maanta ka dhacay degmada ceeldheer دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamij waraadkan gaarka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadashay weerar khasaare badan dhaliyey oo maanta ciidamadeedu ay ku qaadeen saldhigyada askarta dowladda federaalk ee degmada ceeldheer waxaa ka waramaya maxamed daahir calasow
ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa aroortii hore ee saaka waxa ay weerar qorshaysan ku qaadeen ilaa afar saldhig oo ciidamada dowladda federaalka ay ku lahaayeen degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud ciidamada lagu weeraray ceeldheer ee ka tirsan dowladda federaalka waxa ay ahaayeen ilaa afar urur oo kala deganaa afar saldhig laba urur waxa ay ahaayeen ciidamada lagu soo tababaray dalka masar halka hal urur uu ka mid ahaa ciidamada gorgor ee ay tababartay dowladda turkiga ururka afraad ee deganaa ceeldheer waxa uu ahaa ciidamo la isku soo ururiyey kuwaas oo ka tirsanaa maleeshiyaadka macawisleyda wadarta guud ciidamada ceeldheer joogay ee saaka la weeraray ayaa ahaa in ka badan kun laba boqol oo askari laba sarkaal oo kale ahaa korneyl cabdulle maxamuud cabdi iyo korneyl yoonis xasan sabriye ayaa ka mid noqday saraakiisha dowladda federaalka ee lagu dilay weerarkii cagmarinta ahaa ee mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen degmada ceeldheer labada sarkaal ayaa xasan sheekh ka qaatay qandaraas ay ku kicinayeen kuna dagaalgelinayeen maleeshiyaad qaab qabiil u abaabulan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa si hor udhaca war-saxaafadeed usoo saartay kaas oo ay kaga hadashay khasaaraha ka dhashay dagaalka ciidamada mujaahidiinta waxay saaka oo sabti ah weerar cagmarin ah ku qaadeen saldhigyada ciidamada dowladda federaalka ee degmada ceeldheer bariga wilaayada galgaduud saldhigyadaasi oo afar ahaa ayaa ku kala yaalay gudaha iyo bannaanka degmada ceeldheer ayaa lagu yiray warka ay soo saartay xarakada shabaabulmujaahidiin bayaanka ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa looga hadlay tirada ciidamada halkaa ku sugnaa waxaana lagu yiri tirada guud ee ciidamada murtadiinta ee ku sugnaa saldhigyada la weeraray waxa ay gaarayeen kun iyo laba boqol oo askari kuwaas oo qayb ka ahaa dagaalka ashhaada la dirirka ah ay saliibiyiinta iyo murtadiintu ka wadaan bariga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud weerarada cagmarinta iyo ciidamada mujaahidiinta dhowr dhinac kaga qaadeen saldhigyada cadowga ee la beegsaday dagaal kadib mujaahidiintu waxay allah fadligiisa si buuxda ula wareegeen afartii saldhig ay murtadiinta kaga sugnaayeen gudaha degmada ceeldheer iyo duleedkeeda ayaa la raaciyey bayaanka bayaanka oo sii socda ayaa looga hadlay khasaaraha gaaray askarta dowladda federaalka waxaa halkaasi cadowga lagu gaarsiiyey khasaare lixaad leh oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira dhimashada horudhaca ah ee cadowga la gaarsiiyey waa konton iyo sagaal murtad oo lagu dilay weerarada iyo dhaawacyo intaasi ka badan cadowga goobta dagaalka lagu dilay waxaa ka mid ahaa laba sarkaal oo muhiim u ahaa dagaalka ashahaada la dirirka ah ay saliibiyiintu ka wadaan soomaaliya kuwaas oo ay rasaasta mujaahidiintu wadnaha goysay waxaa sidoo kale cadowga laga qabtay maxaabiis dagaal oo hadda ku jira gacanta mujaahidiinta sidoo kale mujaahidiintu waxa ay la wareegeen inta badan qalabkii iyo sanadii ciidan ee yaalay saldhigyada murtadiinta ee degmada ceeldheer kuwaas oo ay ku jiraan gaadiidka dagaalka ee gaashaaman kuwa loo yaqaano teknikada iyo kuwa ciidamada lagu daabulo bayaanka oo sii socda qaybaha dambe waxaa lagu yiri xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xurayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta ah iyo dabadhidhifyadooda murtadiinta ah ilaa ay giya soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitnah wayakuuna addiinu lilah fain intahuu falaa cudwaana ila cala aldaalimiin
dowladda federaalka ayaa saraakiil muhiima ku weysay weeraradii ka dhacay ceeldheer iyadoo sidoo kale weerarkaas aada looga hadalhayo baraha bulshada warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi
dagaalkii saakay ka dhacay degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud ayaa dowladda federaalka ee uu hogaamiyo xasan gurguurta waxaa looga dilay saraakiil caan ah kuwaasi oo muddooyinkii lasoo dhaafay si aad ah uga soo muuqanaya baraha bulshada waxaa ka mid ahaa saraakiishaas kuwo qurba joog ah oo xilalka uu ku taxay xasan gurguurta islamarkaana ay qaraabo ahaayeen koloneel cabdulle maxamed cabdi ayaa ka mid ahaa saraakiisha dowladda federaalka looga dilay dagaalkii saakay ka dhacay degmada ceeldheer ee gobolka galgaduuda sidoo kale koloneel yuunus xasan sabriye wuxuu isna ka mid noqday saraakiisha dowladda federaalka maanta ee looga dilay weerarkii cagmarinta ahaa ee ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen degmada ceeldheer koloneel yuunus xasan sabriye ayaa ahaa qurbajoog ku noolaa dalka dibaddiisa balse markii uu dalka dib ugu soo laabtay wuxuu iibsaday jegada ama xilka hadda loo magacaabay oo ah koloneel isagoo aan wax badan ka ogeyn xaaladaha ciidanka waxay ninkan qaraabo dhow ahaayeen xasan gurguurta sida wararka soo baxaya lagu sheegay ninkan ayaa muddooyinkii dambe wuxuu muuqaallo uu iska soo duubay kusoo gudbinayey hadallo hanjabaad ah oo u jeedinayo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona intaa kadib maanta meydkiisa lagu arkay bartanka magaalada ceeldheer anoo nolol haysta uu ku nool qurbaha waxaan u imid waa inaan xorownaa intaa ayaa i keentay dalkayga maantana waxaan diyaar u ahay in aan ku dhinto buu dalkayga oo aan u dhinto ilaa iyo degmadan maanta aan taagannahay ceeldheer qolooyinkan ayaan maanta waxaan rabnaa inaan dalkeenna ka suulino oo ka tirtirno gaar ahaan deegaankan aan ka soo jeeda aniga ee bariga galmudug waxaan rabnaa inaan la dagaalno oon baabi'inno oon ka tirtirno dhinaca kale baraha bulshada waxaa tan iisaaka isqabsaday baroorta iyo tacsida ay jeedinayaan qaar ka mid ah saraakiisha iyo ehelada askartii lagu laayay degmada ceeldheer askar badan oo sita tuutaha islamarkaana difaacyada isku soo sawiray ayaa saakay waxaa lasoo dhigay meedadkooda baraha bulshada kuwaasi oo laga tacsiyeenayo haddaba muxuu weerarka ceeldheer kaga dhigan yahay rajada dowladda federaalka ee ah inay ciidankoodu bedeli karaan admis warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya salmaan axmed aad baad u mahadsan tahay ee sidaad la socoto bishan aynu ku guda jirno ee lixaad waxa uu qorshuhu yahay in ciidamada shisheeyaha atmis ay isaga baxaan qaybo ka mid a deegaanada iyo degmooyinka ay ka joogaan wilaayaadka islaamiga ee dhaca koonfurta soomaaliya ilaa ugu yaraan afar kun oo askari ayaa la filayaa inay banneeyaan dhowr saldhig oo ay kaga sugan yihiin ee ciidamada shisheeyaha atmis wilaayaadka islaamiga qaybo ka mid ah waxaana tallaabadan ay qayb ka tahay qorshaha guud ee ay dalka isaga baxayaan ciidamada afrikaanta kadib in ka badan shan iyo toban sano oo ay duulaan ku joogeen waddankan dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud sidaan la soconno waxay marar badan sheegtay inay isku filan tahay amniga deegaanada ay ka baxayaan ciidamada afrikaantana la wareegi karaan ciidankeeda taasoo ay aad u diidanaayeen ee khubarada dhanka amniga ka faallooda laakiin dhowaan mar kale dowladda xasan sheekh maxamuud waxay tilmaamtay inay xilligan isku filnayn amniga deegaanada ay ka baxayaan ciidamada atmisna aanay la wareegi karin sidaas darteed ay codsanayso in ciidamada bishan la saarayo laga dhigo laba kun oo askari oo keliya iskudayo siyaasadeed ayay qaaday dowladda federaalka ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud oo ay doonaysay in maraykanka iyo dowladaha afrikaanta uga dhaadhiciso in la baajiyo bixitaanka ciidamada atmis ilaa ay haddana wax natiijo ah oo arrinkaasi ay ka gaartay ma jirto dhinacyada ku lugta leh dagaalka iyo duulaanka soomaaliya waxay isku raacsan yihiin in haddii ciidamada atmis ay ka baxaan soomaaliya uu dalka u gacangeli doono xarakada mujaahidiinta al-shabaab si la mida dalka afghanistan oo labaatan sane kadib ay dib ula wareegtay imaarada islaamiga ah dadka sidaas aaminsan waxaa ka mid a madaxnaha dalka kenya william ruuto oo isagoo booqasho ku jooga dalka maraykanka sheegay in haddii ciidamada afrikaanta atmis laga saaro soomaaliya ay xarakada al-shabaab gebi ahaanba la wareegayso xukunka soomaaliya hadalkan ayaa u muuqday mid uu ruutu taageero kaga raadinayo maraykanka si bal ugu yaraan qaybo ka mid a ciidamada atmis ay usii joogaan soomaaliya taakuladooda dhaqaale iyo midda militarina ay bixiyaan maraykanka iyo dowladaha kale ee yurub laakiin sida muuqata maraykanka ma muujin xamaasadii horay uu ugu qabay dagaalka soomaaliya dardaarwarintaas ruutu uu jeediyeyna wax radu ficil ah kama bixin siyaasiyiinta maraykanka ee ugu horeeya jo biden oo ah madaxnaha waddankaas waxaa dadka aaminsan in haddii soomaaliya ay ka baxaan ciidamada atmis ay talada la wareegayaan mujaahidiinta ka mid ah taliyo ku-xigeenkii hore ee sirdoonka dowladda federaalka cabdisalaam guuleed kaasoo waraysi uu bixiyey ku sheegay inaanay ciidamada dowladda federaalka iska difaaci karin weerarada mujaahidiinta wax la bicidsadan aanay ahayn in bixitaanka atmis kadib uu dalka u gacangalo mujaahidiinta marka in la yidhaahdo soomaaliya shabaaba maaragtay afghanistan oo kale noqone waxaan isleeyahay suurtagalnimadeedu aaday u sarraysa laanno soomaaliya ciidankeedu kuma fila inuu difaaco xarumihii iyo fariisimihii ay ka baxeen admis tan kaleo runtii muhiimkana waxa weeyaan laba sano kadib al-shabaab dagaalkii soomaaliya ay kula haysa dowladda xasan sheekh xaguu ku dambeeyay laftiisu su'aalaha marka qaymaynta iyo qiyaasta iyo qaabka dowladda soomaaliya u samey uu dhaqdhaqaaqeedu yahay iyo markii la fiirsho waxaan is leeyahay dareen iyo tuhin jira weeyaan in laga cabsado soomaaliya inay gacanta u gasho alqaacida al-shabaab waa alqaacida awoodda ay leeyihiinna ma ahan awood keliya ee waa waxa weeyaan isku tashi iyo tayo ciidan iyo sirdoon iyo dhaqaalay leeyihiin oo runtii joogteeyeen dowladda soomaaliyana uma dhisna sidii dowladda afghanistan oo dhaqaalo badan iyo ciidan badan oo maanta meel u yaallaa ma jiraan marka haddaad isbarbar dhigto awoodda ciidamada soomaaliya awoodda al-shabaab al-shabaab ayaa ayaa effectivesaban oo tayo badan markii loo fiirsho awoodda ciidamada soomaaliya labadii sana halkii sana lasoo dhaafay waxbaan ka qorayay waana muujinaya cabsida jirta inay soomaaliya meelo badan oo ka mid a ugu yaraan meelo badan oo ka mid a ay suurtagalta inay gacanta u gasho al-shabaab dhammaadka sanadkan ilaa bilowga sanadka soo socda haddiiba aysan khatar weyn gelin jiritaanka dowladnimada soomaaliya maamul goboleedyada dalka ka jira qaarkood sida kan koonfur galbeed iyo maamulka jubbaland ayaa dhankooda muujiyey halista ay dareemayaan haddii ciidamada ethoobiya iyo kuwa kenya ay ka baxaan goobaha ay ka joogaan gobollada baay bakool gedo iyo jubbada hoose waxay ka soo horjeesteen war horey uga soo baxay la taliyaha dhanka amniga ee xasan sheekh maxamuud ninka lagu magacaabo xuseen macalin kaasoo sheegay in ciidamada ethoobiya ay guud ahaan ka bixi doonaan soomaaliya dhammaadka sanadkan hadda weerarka saaka ka dhacay degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud cagtana ay ku mariyeen mujaahidiinta saldhigyadii ciidamada gorgor iyo kuwii masar lagu soo tababaray ay ku lahaayeen ee degmadaas wuxuu mar kale dhalinayaa su-aashii maalmahan taagnayd ee ahayd in ciidamada soomaalidu ay isaga aadi karaan ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab dabcan taasi ma muuqato waana sida ay isku raacsan yihiin dhammaan dhinacyada wax ka qora siyaasadda soomaaliya oo ay xitaa ka mid yihiin siyaasiyiinta dowladda federaalka waana midda keentay in hadda ay xukuumadda xasan sheekh maxamuud ku catowdo in ciidamada dalalka yuganda burundi iyo kenya aan dhammaantood laga saarin dalka soomaaliya loona sugo intay ciidamadooda dhisanayaan taasoo aan la ogeyn wakhtiga ay noqon karto dhowr caqabadood oo isbiirsaday ayaa la aaminsan yahay inaanay suuragal ka dhigi karin sii joogitaanka ciidamada shisheeyaha ee soomaaliya waxaana caqabadda ugu muhiimsan ay tahay inaanay jirin cid diyaar u ah maalgelinta ciidanka atmis ee soomaaliya jooga wixii ka dambeeya dhammaadka sanadkan iyadoo ay ciidamadan horey ugu naafoobeen weeraro laayaan ah oo ay kala kulmeen ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaar ka mid a culummad ah ayaa bogaadiyey weerarkii lagu leeyay askarta dowladda federaalka ah ee maanta ka dhacay degmada ceeldheer waxaa ka warramaya maxamed sheekh cali waxaa isa soo taraya dadka bogaadinaya weerarkii saakay dagaalyahaano ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya kaasoo ka dhashay khasaare aad u baaxad weyn oo soo gaaray ciidamada dowladda federaalka dadka bogaadiyey weerarkii taariikhda gale ee ka dhacay degmada ceeldheer waxaa ka mid ah culimada diinta islaamka ee ku nool wilaayaadka islaamiga ah kuwaasoo si diiran u soo dhoweeyey weerarka ugu horeyn sheekh fu-aad maxamed qalaf oo ka mid ah culimada ayaa si diiraan usoo dhoweeyey weerarkii saakay lagu xasmiyey askarta iskudhafka ah ee ka tirsan dowladda federaalka allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun alxamdu lilaahi aladii nasara cabdah waacaza jundah wahazama alaxzaaba waxdah saakay waxaanu la hadlaynaa muslimiinta meel kastay joogaan muwaxidiinta iyo ahlu tawxiidka waxaan ugu bishaaraynaynaa nasriga weyn ee ilaahay uu ka keenay ceeldheer allaahu akbar allah subxaanahu wa tacaala markaannu saakay ku kallahnay cadowgii ilaahay oo allah annagoo kaalmaysanayno kuwii diinka ilaahay ku soo duulay ee laga keenay masar ee laga keenay elitereya ee laga keenay dubay ee laga keenay turkiya kulligood iyagoo ilaahay allaah la dagaalamayo markaanu ku dhaqaaqnay annagoo ilaahay diinkiisa u nusraynayno annagoo kelimatu laa ilaaha ila allah hiil u ah allah subxaanahu wa tacaala bacda alqalaa'il wa bacda saacaatin allah nasriga gacantuu noo soo geliyey allah wuxuu yidhi subxaanah walow qaatalakum aladiina kafaruu lawallow aladbaara huma laa yajiduuna waliyan walaa nasiira hadday idinla dagaalamaan kuwa gaaloobay oo aad dagaal ku qaadaan lawallow ladbaara dhabarraday jeedinayaan oo waa cararayaan huma laa yajiduuna waliyan walaa nasiira isagoo sii wata hadalkiisa sheekh fu'aad ayaa dadka muslimiinta ah ugu baaqay inay garab istaagaan mujaahidiinta la dagaalamaya ciidamada soo duulay iyo kuwa soomaalida ah waxaan muslimiinta u sheegaynaa ahlu tawxiidka waxaan u sheegaynaa nasrigaa ilaahay keenay xaggiisa ka yimid mujaahidiinta inay garab joogsadaan inay diinka ilaahay u hiiliyaan waxaan kaloo u sheegaynaa ilaahay cadowgiisii garguurta ahaa allah dhabarkuu ka jabiyey kasara allaahu dahra caduwihi cadowgii garguurta ahaa allah dhabarkiisa ka jabiyey waradda kaydahu dhagartiisana allah baa celiyey saas daraaddeed muslimiintu saakay ciza iyo sharaf bay ku sugan yihiin gacanta ilaahay noo soo geliyey waxay u qaybsameen kuwii la soo ururiyey ee ilaahay diinkiisa la dagaalamayey wax cararay oo naftooda la cararay wax dhaawacmay iyo wax baktiyo horteenna yaalla allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar sidoo kale sheekh faarax cali xuseen oo ka mid ah culimadii soo dhoweysay weerarkii saakay ka dhacay degmada ceeldheer ayaa ka warbixiyey sida ay u arkaan ka culimo ahaan iyagoona si diiran u soo dhoweeyey weerarkaas ilaahay waa mahadsan subxaanahu wa tacaala nasrigiisa iyo guulaha uu siiyey muslimiinta kuwo hore iyo kuwo dambe dee midda maanta ay ugu dambayso nasriga ka dhacay degmada ceeldheer waxaan u ark aragnaa ka culimo ahaan ama ka muslimiin ahaan guul u soo hoyatay islaamka iyo muslimiinta jab uku yimiday cadowga ilaahay ee gaalo iyo kuwa raacee murtadiinta ah cadowgaas ilaahay uu jebiyey iyo baraare iyo barwaaqo usoo hoyday ummadda muslimiinta ah oo ay dhibaataynayeen oy dhibaatada ku hayeen run ahaantii meeshay nimankaasi tagaan dhibaataa ka jirto meeshay joogaanna dhibaataa ka jirto marka ummaddii ilaahay uu ka dulqaaday culayskoodii iyo dhibaatadii ummadda ku haayeen allah baan uga mahadnaqaynaa waa ku faraxsannahay waana soo dhoweynaynaa ilaahay baana ku mahadsan mar aan weydiinay sheekh faarax cali xuseen waxa uu sababka ah in mar kasta ciidamada dowladda federaalka iyagoo haysta gaadiid casri ah kuwa dagaalka ah korna ay ka taageerayaan diyaaradaha dagaalka saas ay tahayna mar kasta ay xasmiyaan ciidamada militariga al-shabaab ayaa waxa uu u jawaabay sida tan ilaahay qofkuu khudlaaninayo oo ilaahay uu garabkiisa ka baxo wax taageeri karaa ma jiraan waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim nimankaas marka ilaahay baa ihaaneeyey ilaahay baa dulleeyey marka cadowgooduna kuwa dullaysan weeyaano iyaguna kuwa cizi iyo sharaf mid kuwala maaha cizada ilaahay baa iskale walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun ayabtaquuna cindahum alcizata faina alcizata lilaahi jamiica dad ayaga lamidoo addoomma ilaaheeya oon tabar lahayn waxba aan dhaamin bay cizi ka raadinayaan ilaahay awoodda badnaaye koonkaa iska lahaana way ka tageen marka wax walboy sameeyana diyaarado ay keenaan iyo tignika iyo hub halisa iyo hub casriya iyo farsamo nooc walba leh waxba ka dheefi maayaan guulna ku gaari maayaan ilaahay baa la dagaalaya ciidamadiisa la dagaalamaya junuudiisa aan kuwa muuqda kuwa aan muuqanin oo malaa'igta ilaahay ah marka waxay ka dheefayaan lama arko wax badanna waa ay ku dhacday haddana ilaahay idankii way ku dhacaysaa inay marka ay ka waantoobaan baa u wanaagsanaan lahayd oy iska daayaan oy waxa alla uu ku tilmaamay xuubka caaro kamathali alcankabuut itakhadat beytan ilaali wuxuu leeyay mathalu aladiina ittakhaduu min duuni illahi awliyaaa kamathali alcankabuuti itakhadat beyta wa ina awhana albuyuuti labaytu alcankabuuti low kaanuu yaclamuun si kastaba ahaatee aroornimadii hore ee saakay oo taariikhda hijiriyada ku beegneyd labada dulxija kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena waafaqsan sideedda bisha juun laba kun afar iyo labaatanka cutubyo ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saakay xasmiyey oo cagta mariyey afar saldhig oo magaalada ceeldheer gudaheeda iyo bannaankeeda ay ku lahaayeen ciidamo aad u badan oo ka tirsan dowladda federaalka weerarkan ayaa waxaa ka dhashay khasaare lixaade sida lagu sheegay war ka soo baxay taliska ciidanka militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana rasaasta ciidanka xarakada al-shabaab ka dul hilaacday sagaal iyo konton askari oo iskugu jira saraakiil iyo askar sidoo kale gacanta ciidanka al-shabaab waxaa soo galay maxaabiis dagaal gaadiid iyo sanado militari oo aad u badan aqoon-yahan ayaa qiimeyn ku sameeyey weeraradii cagta lagu mariyey xeryaha askarta dowladda federaalka labadii sano ee ugu dambeeyey cabdiraxmaan beder ayaa ka warramayaa
aqoon-yahan maxamuud duugaas oo wareysi gaara siinaya warbaahinta islaamiga alfurqaan ayaa waxauu ka hadlayay qiimeyntiisa ku aadan howlgallada ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku beegsatay ciidamada dowladda federaalka howlgalladan iyo dhacdooyinkan cagta lagu marinayay saldhigyadii ugu waaweynaa ee ciidankan dabadhilifka ah ee soomaalida ah waxaan ku qiimeyn karaa laba arrimood marka lasoo koobo arrinta koowaad waa guulo xaqiiqi ah iyo horumar la taaban karo iyo guul cad oo muuqato oo ninkeedu uu sheegan karo cidnana aysan u diidi karin oo ay gaareen muslimiinta soomaalida waddankan iska leh iyo gaar ahaan dhallinyarada barnaamijkaas iyo maaragtay dafcinta duulaankan gaaladu ay wadankan kasoo qaaday iyo jihaadka casrigan u taagan ee soomaalida ah ee muslimiinta ah ee xarakatu shabaab ciidankeeda ah ay gaareen iyo dhabarjab iyo jab iyo naasabeel ku dhacay oo gaaray xulafada ka kooban gaalada saliibiyiinta ah wuxuu sidoo kale sheegay in ciidanka xasan sheekh ee dagaalka iclaamiyey in saacadii lasoo dhaafay laga diliyay askar badan islamarkaana yihiin kuwa ku khasaaray dagaalka xooggan ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa arrin sawir ka bixinaysa oo tusaaleynaysa oo jawaab u ah su-aasha la xiriirta ama ka taagan waxa ka suurtoobay ama waxa horumar iyo guul la taaban karo ah ee laga gaaray dagaalkii uu iclaansaday xasan sheekh maxamuud ee ah horjoogaha xilligan ee dabaqoodhiga soomaaliyeed ee u aqdaamaya kabaqaadka u ah takhdiidaadka iyo danaha maraykan iyo reer galbeed iyo gaalada caalamku ay xilligan wadankan soomaaliyeed muslimka ka leeyihiin waxaa muuqata afartan iyo sideedii saacoo lasoo dhaafay marka wax lagu qiimeeyo keliya waxaa si xaqiiqatana u dhacay oo maaragtay la wada ogayahay oo cidna aysan dafiri karinin oo ah xero oo ciidankoodii ugu muhiimsanaa uu deganaa in cagta la mariyey wixii yaalayna lagala wareegay oo hub iyo saanad ahaa waxaa meeshaa ka cad oo jawaabtu halkaa ka muuqata si aan cidna diidi karinna ay tahay waxa uga qabsoomay dagaalkii ay cilaansadeen oo ah inay ku jabeen wejigabax ay kala kulmeen sidii ay kala kulmi jireen miinsanaag ilaa jubbada hoose in maalin walba soddon soddon afartan afartan konton konton askartoodii maaragtay ay ku tashanayeen oo howlgalkan ay isaga soo horumariyeen maaragtay loo daadinayo xeryahoodiina cagta la marinayo waxauu intaa ku daray aqoonyahanka in madaxda soo martay dowladda federaalka ay si isku mid ah meelaha uga sheegi jireen inay soo afjarayaan dagaalyahanada al-shabaab waxa uu sheegay inay ahaayeen kuwa ku hadlaya afka shakhsiyaad kale oo uu maraykanka ugu horreeyo ninkan iyo kuwii ka horreeyeyba dabeecad bay u ahayd waxaan soo afjaraynaa maaragtay maamulada iyo wilaayadka islaamiga ah laakiin waxba kama ayna suurtagelinin xaqiiqatan waxay ku hadlayaan af dad kale oo oktoobar labada kun iyo kowdii maaragtay dhaartii iyo goodigii bush u jeediyey bay ilaa hadda maaragtay daba socdaan oo ay wadaan oo ku shaqaynayaan labadii farood oo uu xilligaas u taagay bay mid qabsadeen middii bayna ilaa hadda haystaan maadaama wax uga suurto wax uga suurtoobay oo uga qabsoomay oo uga rumoobay aysan jirinina waxay ku qasban yihiin isla dhaartii iyo beentii iyo booloxooftadii inay maaragtay meesheedii ay ka sii wadaan inta ay halaagsamayaan maaragtay aqoon-yahan maxamuud dugaas wuxuu sidoo kale sheegay cidda dagaalkan ku guuleysanayso inay tahay cidda u dagaalamaysa wax ay taqaano waxaani waa dagaal sheeka saxaafadeed ma aha howl maaragtay dhaari ay wax ka bedelaysa ma aha waa dagaal gumac iyo baaruud maaragtay meeshan ay yaalaan ninkii maaragtay ilaahay guul u qoro baana ku guulaysanaya ninkii wax uu yaqaano u dagaalamayaa guuleysanaya ninkii wax uu leeyahay u dagaalamayaa guuleysanaya ninkii laga gardaran yahay baa guuleysamaya kii ilaahay ballanqaad ka haystaa guuleysanaya ninka muslimka ee mujaahidka ee taariikhdii daraawiisheed daba jooga ee boqol sano kadib ingiriis iyo maraykan iyo xabashi oo isu soo bahaystay siday daraawiish isugu soo bahaysteen la dagaalamaya ninkaasaa guuleysanaya ninkii dhaarta ee ninkaas kasoo horjeeda ninkii maxaanku yirahdaa dhulkan la goynayaa yidhaahda ninkii taageero uu gaalo ka haysto ku faana waxay marayaan muuse igare meeshuu maray koofil meeshuu maray maxaanku yirahdaa cabdullaahi yusufkii u dambeeyey iyo farmaajihii u dambeeyey meeshii ay mareen sidii ay u halaagsameen kuwii halaagsamay bay u halaagsamayaan ayaguna si kastaba haatee dagaalkii saake ee al-shabaab ku qaaday afarta saldhig ay ciidamada dowladda federaalka ka degnaayeen degmada ceeldheer ayaa ku biiraya dagaalada lagu jebiyey ciidanka dowladda federaalka wuxuu sidoo kale ka mid noqonayaa dagaalada bannaanka soo dhigay jabka askarta xasan sheekh ee dagaalka ay al-shabaab kula jiraan
nabadoonno abwaano iyo waxgarad kala duwan ayaa si diiran u soo dhoweeyey weerarkii lagu xasmiyey saldhigyada askarta dowladda federaalka ee degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud waa kan maxamed ciise oo ka waramaya
weerarkii cagmarinta ahaa ee saaka ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku mariyeen saldhigyada ciidamada dowladda federaalk ku leeyihiin degmada ceeldheer ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa waxaa aad u soo dhoweeyey islamarkaana aragtiyo ka dhibtay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ugu horeyn nabadoon samater ayaa bogaadiyey weerarkan waxaan leenahay ciddii soo diyaarisay iyo ciddii maaragta gashay iyo ciddii maaragta insha allahu tacaala isku soo dubaridaba ilaahay subxaanau watacaala miisaanka jannada miisaanka xasanaadka allah u saaro jasadoodana janno allaha ka dhigo ayaan leenahay meeshaasu waxa weeyaan waa qof beerkii laga bixiyey madaxana laga jaray caafimaad dambeto ma yaalo way u dhammaato qofka marka meeshaas waxaan leeyahay waa arrin weyn oo bishaaro ah oo bishaaro ah oo bishaaro ah ummadda muslimiintana looga looga kaafiyey cadowgii ilaahay ee dadkii iyo dalkii iyo diinkiiba aanfeeyey sidoo kale shariif shaacir ayaa qiimey ku sameeyey askarta dowladda federaalka qiimee baad i tiri ciidamadan ee dowladdan federaalka soomaaliya isku tilmaamaysa ciidan maxay ku dambayn doonaan ama ma lagu tilmaami karaa ciidan dowladeed waxaan ku leeyahay ayadoo kooban su-aashaas waa maya maxaa yeelay ciidan dowladeed wuxuu ciidan noqon karaa marka uu dhinac walba ka dhisan yahay oo uu ka dhisan yahay mabdiciisu oo uu ka dhisan yahay xagga tababarka oo uu ka dhisan yahay nooc walba asluubtiisa iyo aadaabtiisa waddan soomaaliyaan ciidan u nahay bay leeyihiin waddanka ciidanka ay u yihiinna waa waddanka ay gabdhihiisu kufsanayaan xoolihiisu dhacayaan waxa ay ku jeedaan iyo waxa ay ka jeedaan midna aan garanaynin dhanka kale odayaasha wilaayada islaamiga ee gadob ayaa dhankooda iyagan ka hadlay weerarkay saaka ee ceeldheer bismillaah alxamdulilah rabbialcaalamiin ilaahay baa mahadsan allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun ilaahay baa ku mahadsan aad buu qalbiganaga u farxay islaamkii baa guulaystay ragga mujaahidiinta guusha ay soo hoyeen oo ilaahay subxana watacaala gacmahooda ku cadaabay nimanka riddada ahaa waa ugu hambalyaynaynaa waana u ducaynaynaa guushaasna midaan soo noqonin oo midho dhasha ilaahay ka dhigan ilaahay ugu baryayaa qof kastoo muslim ahna oo maanta maqlaya arrintaas inuu istaago oo mujaahidiinta garab istaago gaaladan ma garanaysa ee riddada dalkaan ka saarna taasaan boorinayaa islaamkana ugu hambalyaynaynaa ugaas ibraahim maxamed nuur ayaa dhankiisa isagana soo dhoweeyey weerarkan nabadoani kusoo dhowow idaacadda islaamiga alfurqaan iyo kelimadaada ku aadan howlgalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kula wareegaan magaalada ceeldheer ee gobolka galgaduud bismillaah halkan waxaan ku salaamaya idaacadda alfurqaan oo aada iyo aadaan ugu mahadcelinayno barnaamijka aad ay u tabanayso jihaadka bariga africa maanta idaacadahayna dhammaan ay iskala kay qaateen si gaara idaacadda hadda ay wareegsanayso ahaa alfurqaan waxaan leenahay jazaakumullaah khayran allah idin siyo allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamdu ilaah baa mahad oo dhan iska leh ilaahaiyo naga dhigay dad islaama ilaah baa naga dhigay ilaah iyo dad jihaadiyiin naga dhigay baan ku mahadinaynaa ilaah baan ku mahadinaynaa ilaahaiyo nagu saaray wiilal ilaahay raala geliya har iyo habeen waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ragga habeeniya maalin u taagan fikirka iyo rag habeena maalin u taagan difaaca diinta labadaba alleenahay jazaakum allah khayr allah hediyo jazaakum allah khayr adeer waxaan leenahay gabagabadii abwantaako ayaa isagana dhankiisa soo dhoweeyey weerarkii lagu laayay ciidamada dowladda federaalka ee saaka ka dhacay degmada ceeldheer waxaan u arkaa sida inaan adduunkan ka rawaxayo in aakhire aadayo sida aan u hubo ayaan u hubay inaan laga jiifin laakiin aad iyo aad qidad loo jeexayey ilaahayna salaatuleyl loo dukanayey oo looga rabo aakhire wanaagsan adduunkana cisi lagu joogo marka waxaan filahaya waayo aad iyo aad aanu faraxsanahay waanu kusii faraxsanahay waanu kusii faraxsanahay kaligayna ma ahane waxaa ku faraxsan cid kasta oo laa ilaaha ila allah maxamedun rasuulullah aaminsanoo dhan ah ku faraxsan dhowr jeer oo hore ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidaan oo kale u weerareen saldhigyo ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan qaybo ka mid ah gobolada dhexe
qaybaha dambe ee barnaamijka waraadka ayaan isla soo gaarnay dhegaystayaasha idaacadda islaamiga alfurqaan ayaa aragtiya ka dhiibtay wararkii xasminta ahaa ee maanta ka dhacay degmada ceeldheer warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya mubaarag cumar bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed ayaa si diiran u soo dhoweeyey islamarkaana bogaadiyey weerarkii cagmarinta ahaa ee aroornimadii saakay ay milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kula jarmaadeen degmada ceeldheer ee dhacda gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya halkaasi oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macduusleyda gabdhaha muslimaadka ee ku dhaqan wilaayada islaamiga ah jubbada hoose gaar ahaan degmada jamaame ayaa soo dhoweeyey dhan kalena hambeliyeeyey maxarakadii saakii cagti lagu mariyey xeryadii ciidan ee ay ku sugnaayeen ciidanka dowladda federaalk iyo kuwa macduusleyda kuwaasi oo ku yaala gudaha iyo afafka degmada ceeldheer bismillaahi waa ku dhowahay anigoo ah umayayman oo joogto degmada jamaame aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay saakee markaan ku waabarisanay bishaaraadka wallaahi aad iyo aad saakee quraacda xitaa wayna mari weysa farxadda awgeeda wallaahi waan arkay gaalkii gurgurta xasan gurgurta asigoo dhahayo al-shabaab waa mar dhow malaay biyo ka gureen maanta waxaan ogaanay inay asiga malaay biyo ka gure uu yahay uu banaanka uu taagan yahay wax walba uu sheegay iyo wax walba uu keeno caratuur iyo ceen walba iyo calool uus dhammaan wuxuu keeno wallaahi wiilal mujaahidiin ayaa u taagan haddaa asiga aas u maleeyo kelimada laa ilaaha ilalah ayaa ka talinaysaa meel kasto ha u malaynin in calan daaguud ah uu ka talan doono geeska afrika wiilalaa u taagan oo mar walbana u soo jeedo waxaan leeyahay waxaa kalaa halkan farxaddeeda oo ugu soo diyaariyey buraanbur yar aan ugu tirgalay bishaaraadka iyo futuuxaadka cidna xureeme haysid xalaalaa laguhu qalaa biidnillaah xasan gurgurta cid aad xureynaysa ma jirto xalalaan kugu qalaynaa mujaahidiintan waa januudii ilaahay meel walbaad gasho meel walbaad ku dhuumaysato biidnillaahi waan kuugu soo gelaynaa sidaas isla mid ah bulshada ku dhaqan deegaanka kunyiburo ee wilaayada islaamiga ah shabeellada hoose ayaa iyagana dhankooda bogaadiyey maxarakada lagu xasbaldhigyada ciidamada dowladda federaalk ee degmada ceeldheer waa dhowahay magacii waa abuu maxamed walaal walaahi waa aragti qof walba muslim uu ka qaadan lahaa waa aragti farxadeed waa aragti in cadow ilaahay jabay ilaahayna wuxuu leeyahay falam taqtuluuhum walaakina allaha qatalahum wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa ilaahay cadowga waajibiyey saaka ilaahay garabkooduna waa ka baxay nin muslim nin gaal hadday isqabtaan ilaahay wuxuu leeyay waman nasru ilaa min cindi illaah dadka uu siinayeyna waa dadka mu'miniinta ina alarda yarifuhaa cibaadiya saalixuun waaye saaka ilaahay cadowgiisa waajibiyey muslimiintana waa u hiiliyey waxaan leenahay insha allahu tacaala inta muslim waxay qabtaan qabnaa oo farxad ah iyo dareen farxadeed insha allahu tacaala waa sugaynay horta waana soo dhoweynaynaa boqolkiiba boqol qolooyinkan aad mooddo mar walba xasan sheekh uu meelaha soo tubaayo sida bal beer laga shafoo kalo meel walba in la dhigo waa wax maaragtay oo aan u taagannaha sidoo kale bulshada muslimka ee ku nool degmada saakow ayaa iyagana hormuud ka ah dadka si diiran uga riyaaqay howlgalka saaka ka dhacay degmada ceeldheer wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa xuseen caliilah cabdiraxmaan waxaan joogaa degmada saakow waxaan leeyahay hambali aan leeyahay aad ayaan usoo dhoweynaya weerarkaas saaka aad baan ugu farxnay waxaana waa nin walba oo iimaan leh oo islaam eh waa mid ku farxa adwiilahrada cadowgaas meesha lagu halaagay hambali aan leeyahay mar walba inay kusii celceliyaan cadowga ilaahay oon ilaahay subxaana wa tacaala guul ha siiya islaamka aan leenahay waxaan leenahay murtadiinta waa dad dadkooda iyo diintooda iyo dalkooda gatay ay soo hogaaminayaan waa in dadko dalkooda ay ka shaqaystaan ay iskaga laabtaan murtadnimadaas gaalnimada ah oo xaaraanta ah ay iskaaga jiraan habeen imaanan ay dhammaanayaan waxay ku dhammaanayaan iyo waxay ku sugaynaa inaysan ogeyn marka waxaan leeyahay waa inay xaafadahooda u xamaashaan oo caruurtooda iska sii xiirtaan maadaama habeen iyo maalin la dilo qadka loo soo dhigo ayagoo qaawan ayagoo madax laga jarayo islaamka mar walba uu meesha ku halaagaya waxaan leenahay dalihiina racda islaamka ma kari kartaan waa dad u taagan inay hirgeliyaan shareecada islaamka iyo ku dhaqanka diinta islaamka ilaa laga waayo fidno inay u taagan yihiin in ilaahay subxaana watacaala kelimadooda kor noqoto ugu dambeyntii dagaalka saaka ee ka dhacay degmada ceeldheer ayaa khasaare xoogan dhimisho oo dhaawac leh iyo burbur hanteed isugu jira dhabarka loogu saariyey ciidanka dowladda federaalka macrakadan ayaa gud mugdi ah sii gelisay mustaqbalka dowladda federaalka iyo ciidankeeda guud ahaana intaa ayaan kusoo gebagabeynaynaa barnaamij waraadkan gaarka ah tan iyo intaan ku kulmayno midkan mid lamid ah waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu